يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين waxaan ku dhex jirnay fi suurati nisa aayaddan allah subxaanahu watacaala dadka mu'miniinta ayuu la hadlayaa waxyaalo fara badan ayaa laga reebi marka ay rabaan inay salaad tukadaan marka arrimahaas ayaan arki doonaa salaada inaanan hay-a naaqisa inaanan lagu gelin ee salaada iyadoo qofka uu hay-a kaamila oo wato inuu galo ayaan arki doonaa yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintii allah iyo rasuulkiisa rumeeyo laa taqrabuu ha u dhowaanina asalaata salaad ha u dhowaanina yacni talabusa ku samayninino salaadii ha gelinina ha tukanina waantum walxaalu antum idinkuba sukaaraa kuwa wareersan aad tihiin yacni sakraamiin aad tihiinoo caqligiina uusan joogin waxaad cabteenna aada ku wareerteen yacni khamre iyo wax lamida aada cabteen idinkoo wareersan wa sakraamiina oo caqligiina uusan joogin salaadii ha gelinina baa laleeyahay ha tukanina xataa taclamuu intii aada ka ogaataan ma taquluuna waxaad leedihiin waxaad oranaysaan ilaa aad ka ogaataan salaad ha gelinina baa laleeyahy taa waxa weeye qofka isagoo maqan oo caqligiisu maqan yahay inuu salaad galo ayuu allah ka reebaya subxaanahu wa tacaala walaa junuban idinkoo janaabo qabana salaadii ha gelinina ama salaada booskeedii oo masaajidii ah ha gelinina idinkoo janaabo qabo ilaa caabirii sabiilin yacni idinkoo ah caabirii sabiilin waddo kuwa goynaya ah mooye yacni idinkoo maraaya mooye masaajidii ha maaragtay dhexdeedii amaakinteedii ha gelinina idinkoo janaabo qabo ama salaada markaad biyo weydaan ha gelinina idinka oo janaabo qabo xataa taktasiluu inta aad ka qubaysataan wain kuntum haddii aad tihiin mardaa kuwa jiran haddii aad jiran tihiin aw amase calaa safarin safar dushii aad tihiin oo musaafiriin aad tihiin aw amase jaaa ou yimaado axadun mid oo minkum idinka idinka midihi min alghaa'iti meeshii godnayd xaggeeda uu ka yimaado ow amase laamastum nnisaaa haweenkiina aada u tagtaan ama aada taabataan oo kolkaas falam tajiduu aydnan helin maaan biyo aydnan helin salaaddii ha gelinina haddaad biyo weydaan idinkoo janaabo qabo ama aad yani waxaan ujeedaa idinka oo maaragtay musa jiran ama musaafiriin ah ama xadadkii la yidhaahdo xadadun asfarkii qabo ama janaabadii qaba oo dumarkii la kulmay markaasna falam tajiduu aydnan helin maaan biyo aydnan helin salaadii yani maaragtay hagelinina baa la leeyahay marka haddii intaas ay dhacdo in kuntum shardiyadaasi fatayamamuudan jawaabta ka dhigayna haddaad sidaa tihiin intaasoo xaalad haddii xaalkiinu ou noqdaa fatayamamuu u qasda saciidan caro oo tayiban wanaagsan u qasta oo ku tayamumta ku booraysta markaad booraysanaysaanna famsaxuu masaxa biwujuuhikum wejiyaashiinnii masaxa wa aydiikum gacmihiinnana masaxa yacni haddii intaas cudur aada qabtaan oo biyihii aada maaragtay awoodi weydaan ama musaafiriin aad tihiin biyo ednan helin amase xadadkii asqarka ahaa yani maaragtay musqushii iyo suuligii iyo meelaha lamidka aad ka timaadaan biyona ednan haysanin ama xaasaskiina aad la kulantaan idinkoon biyo lahayn oodnan haysanin waxaa bedelkii biyaha idiin gelayo caradaasaa idiin gelaysa fatayamamuu saciidan ayiba ciiddaas wanaagsan ku booraysta booraysigiina waxaa naloo sheegay inuu yahay allah yidhi famsaxuu biwujuhikum waaydiikum tayamamkii wejiga iyo gacmaha oo la masaxo ayuu rabbi noogu sheegay weeyaan ina allaha alle kaana cafuwa alle addoommadiisa cafin badan wey oo u cafiyo afuuran dhaafid badan weeyaan taqsiirkoodii wixii ka dhacaa wuu u dhaafaa allah subxaana wa tacaala waana ugu cafiyaa weeyaan ayadan yacni khitaabka dadka lala hadlayo oo sif sifadoodii iyo tilmaamtay lahaay loogu yeerayo waa dadka mu'miniinta ah weeyaan allahna wuxuu ka reebay fii xaalati sakr markay sakraaniinta yihiinay wax cabeeno caqligoodu tago sida khamrada iyo waxa lamidka ay cabaan inayna salaada u dhawaanin walidaalika ilaahay wuxuu yidhi laa taqrabu salaata mu'miniintiiye salaad ha u dhawaanina bimacnaa ha gudagelinina wey maxaa yeelay dadka ahlu luqaha waxay yidhaahdaan haddii la yidhaahdo laa taqrab haddii la yidhaahdo oo ra'da la kordhigaahi ra'da haddii la kordhigaahi macnaheedu waxa weeye laa tatalabas bilficli ficilkii ha dhex gelin salaadii ficilkeedii ha samaynin baa loo jeedaa laakiin haddii ra'da la godoo la yidhahdo laa taqrub la yidhaahdo oo ra'da la godaahi macnaheedu waxa waaye laa tadnu minhu haba u dhowaan waa taas weeyaan ha u dhawaanin weeyaan ha u dhawaanin marka raacdoo la godo waxa weeye dhawaanshaheedii baa lagaa reebay ha u dhawaaninina laakiin raacda markii la kordhigo ficilkaasi oo taqrab la yidhaahdo waxa weeye ha la imaaninina salaadii ficilkeedii ha samayninina weeyaan sidaas ayaa maaragtay marka aayadda hadda waxa weeye waa annahyu can altalabusi bisalaati waghashyaanuha yacni waxa weeyaan can altalabusi bisalaati waghashyaaniha salaada in la galo oo lala yimaado afcaasheedii ayuu allah naga reebay subxaanahu wa tacaala aayaddan marka waxay ka mid tahay sidii suurat lbaqara baan kusoo marnay muqadimaadkii khamrada markii la xarimayey ila khamrada hal mar ilaahay joojiya ma uunan oranin laakiin si tartiib tartiib oo tadriiji ah ayaa loo xarimay sidii tadriijigay bayna ka mid tahay maxaa yeelay markii hore waad ogtihiin talmiix buu ilaahay ku sameeyey fii suurati naxli wuxuu rabbi yidhi wamin amaraati nakhiili walacnaabi tattakiduuna minhu sakaran warisqan xasana shayga cinabka la yidhaahdo iyo timirta waxaad ka samaysataan shay lagu waasho waad ka dhigataan oo caqligaadi dooriyo marka labaadna waxaad ka dhigataan yani risqi xasanana wuu yahay ayuu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala marka halkaas yani waxaa ku jira maaragtay milicsiin inuu shayga sakarka ah oo caqligaada qaadayo wax fiican uunan ahayn fii suurati lbaqara waataan aayadda kusoo marnay ayadana la leeyahay in khamradu ay maaragtay yani maaragtay khamrada iyo maysirkaba inay nafcina leeyihiin waxtar ay leeyihiin dembina ay leeyihiin laakiin dembiga inuu ka weyn yahay waxtarkooda uu ka weyn yahan kusoo marnay yasaluunaka can alkhamri waalmaysiri qul fiihima ismun kabiirun wamanaaficu linnaas وإثمهما أكبر من نفعهما بو إلهي يري سبحانه وتعالى ذنبigooda wuxuu ka wan yahay waxtarka bani aadamka jirkiisa iyo uu ka helayo dembiga uu kala kulmaya baa ka weyn weeyaan marka aayaddaasna sidaasay ahayd oo waxaa loo sheegay inuu dembi weyn lagala kulmay qofkii marka wuu dareemi karaa yani maaragtay waxaan dembigana qofka muslimkaa tartiibbu uga haraya sidoo kaleeto aayaddan fii suurati nisa ku jirto waxay samaysay zamankii iyo awqaadkii ay khamrada cabi lahaayeen ayay xadiday oo waxaa la yidhi laa taqrabu salaata waantum sukaara xataa taclamuu ma taquuluun ilaa waxaad garanaysa waxaad leedihiin ood akrinaysaan aad ka garataan salaad ha u dhawaaninina ha la imaaninina salaadii marka salaadihiina waa shan salaadood oo isku xigto weeyaan waad ogtihiin masalan haddii uu duhurkii cabo casarkii wuu ka tegi khamradii ila salaad inuu yani sameeyo lama rabo qofkaana wuxuu doonayaa inuu khamradii cabo oo waasho oo maaragta maskaxdiisu tagto markaa kabacdi uu soo noqdo salaada casar way dhaafi marka ma cabi karo qofka muslimka oo salaada waajibka lagu leeyahy sidoo kale hadduu casarkii cabo maqribkii baa ka tegey maqrib hadduu cabo cishihii baa dhaafay waxa u furan bacda salaati alcishaa inuu cabo ilaa salaad subxi oo waasho intaasaa u furan wax kaleeto u banaan ma laha hadduu salaad subxi yidhaahdo waa cabayaana waktigu shaqaysan lahaayoo hawshiisa doonan lahaa buu gafayaa weeyaan marka awqaadii bay ku ciriirisay aayaddan laa taqrabu salaata waantum sukaara xataa taclamuu ayuu ilaahay yidhi aayadda marka fii suurati almaa'ida ku jirto ayuu rabbi subxaana wa tacaala markay yani ciriiri ay ka gashay ay baashay dham ay karahsadeen oo ay khamradii aada u naceen ayuu ilaahay soo dejiyey inama alkhamru walmaysiru walansaab walazlaamu rijsun min camali shaytaani fajtanibuu lacalakum tuflixuun إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويسدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون أيضا مركز سودكتي صحابة وحير هذا انتهينا انتهينا يا رب بيتها يعني خمر ذي مركز الله حرمي يعني بطاتا الله حرمي سيدة إمام أحمد في مسنده أقوى إنها عن عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب مركز آياتها خمر ذي مركز سودكتي ysaluunaka can alkhamr wlmaysir qul fiihima ismun kabiir ayaa lagu dul akriyey markaasuu wuxuu yidhi allahuma bayin lana fi lkhamri bayaana shaafiya ilaahayow khamrada yani xukunkeeda caddayn fiican noo caddee markaasaa haddana aayaddan kaleetabaa soo degtay yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu salaata waantum sukaara xataa taclamuu ma taquluun markaasuu cumar lagu dul akriyey markaasuu yidhi allahuma bayin lana fi lkhamri bayaana shaafiya ilaahu xukunkeeda noo caddee yani uu karahsaday aaday u naceen ayuu mar labaad weydiiy sidaasoo kale u yidhi markii dambe aayaddan ay soo degtay inama alkhamru walmaysir walansaab walazlaamu rijsun min camali shaytaani fajtanibuu ilaa aayaddan maarata hal antum muntahuuna laga gaaro ayuu cumar wuxuu yidhi intahaynaa intahaynaa buu yidhi markaasay ninkii khamrada hayeyna waa daadiyey kii ka shaqaysanaya masnaciisii samaynayana ee khamrada samaynayana waa waa xiray wahaakada halkaasi ku dhammaatay baabkii khamrada ay halkaasi kusoo xoreen weeyaan marka islaamku sidaas ayuu u cilaajiyey xadiidkaasi abu daawuudna wuu warinayaa waxaa kaloo warinaya imaam tirmidi nasaa-i ibn xibbaan waxaan ujeeda ibn abi xaatim ibn marduya yani sheekh axmed shaakir iyo marat sheekh naasir udiin alalbanina maaragtay way tasxiixinayaan weeyaan marka xadiidkaasi waa xadiid maaragtay sugan wey sidoo kale aayaddan sababta ay kusoo degtay aayaddan culummadu waxbay sheeg sheegaan riwaayaad badanay sheegaan laakiin riwaayada oo tirmidi warinaayo oo tasxiixinayo sidoo kale ibn abi xaatimna oo warinaayo waa riwaayada cali bn abi aalib radia allahu canhu cali bn abi aalib baa wuxuu leeyahay cabdiraxmaan ibni cawf ayaa raashin noo sameeyey buu yidhi cabdiraxmaan ibni cawf baa maalina marti qaaday cuno noo sameeyey markaasuu noo yeedhay wasaqaana min alkhamri cunadiibuu marka wuxuu noogu daray khamradiibuu marka cunadii cunay khamrana waa nacabsiiyey buu yidhi illa markaa lama xarimine khamrana wuuna siiyey buu yidhi markii aan khamradii cabnay ayaa dadkii khamradii qabatay yacni maaragtay khamradii waa ku sakraameen waa ku waasheen markaasaa salaada waktigeedii la gaaray markaasa wuxuu yidhi faqadamuu fulanan hebel dadkii meesha joogay nin kamid a ayay saxaabadii hormariyeen ee dheen na tuji salaadii markaasuu wuxuu akriyay suuratu qul yaa ayuha alkaafiruun markaasuu wuxuu yidhi qul yaa ayuha alkaafiruun maa acbudu ma tacbuduun ونحن نعبد ما تعبدون وحيال سلاس كلو أخري يعني وحن عابدنا قال لي إنك نروح عابدنا عابدنا أبو أخري مركز النبي الله شيء أيضا مركز إلهي سود جي سبحانه وتعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون إلهي أولي مركز قفك هدو سكراني هاي هدو سكراني هاي وعقل جي سبق ومكين هاي صلاة إنه أدواه أيضا شيء محرم أو يهي خمرة أو العباوة الحارة انتمين haddiiba shaydaan uu ku qaado oo khamrada cabo isagoo waalan inuu salaada soo dhawaado lama ogola maxaa yeelay ilaahay wuxuu leeyahay xataa taclamuu maa taquuluuna qofka waxaa laazima salaada markuu ku jiro waxa uu akrinayo inuu macnaheeda garanayo waa waa laga maarmaan hadduusan wuxuu akrinayo uusan fahmaynin uusan macnaheedaba garanaynin waa hadaaq camal qof iska hadaaqay oo kale buu noqonaya sidaas darteed يعني حتى نبينا عليه الصلاة والسلام ذلك خمرة على كلية ما هنا وحكو دري حتى هذه صلاة أدو كجرو وماركتي يعني عبادي سنة يهدينك هردئك وقبطه فحال قربها إنا سيحته إنا سيحته سيدا مثلا نبينا حديث إمام البخاري وفي صحيح كورنا أيوه نسائنا سيدا كلا أورنا إمام أحمد أورنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه نبي عليه الصلاة والسلام حوليه إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف ولينم حتى يعرف ما يقول قفكين هدي هرد قبته أو لولاد أي قبته كما يوضو أصلا صلاة كجرة هكبح صلاتي ههرد هسيحلو يعني إلى أكقرته وحقه أخرنا يكفهم taa waxa way haddii aysan salaadu waajib aynan ahayn oo isan waqtigeedin oo isan ka tegaynin taas oo kale weeye laakiin waqtigeeda hadduu tegayo salaadaas inuu dhammaystira la rabaa uu tukado weeyaan riwaayo kaleeto waxaa alfaada xadiidkaas waxaa ka mid ahayd waxaa dhici karta sababta looga reebay falacallahu yadhabu yastakfiru fayasubu nafsahu waxaa dhacaysa buu yidhi inuu istikfaar weydiisto inuu rabo waa hurdaya qofkan ilaahay buu dembi dhaaf weydiisanaya marka waxaa dhici karta imaashuu dembi dhaaf weydiisan lahaa inuu ishabaaro oo habaar uu ku ducaysa laanna qofkan caqligiisaa maqan oo waa hurdaya maskaxdiisu waa maqan tahay weeyaan marka sidaasoo kale ayaa waxaa la rabaa qofku marba hadiiba uusan caqligiisu maqan yahay inuusan maaragtay salaad uusan guda gelin ayaa la rabaa ilaa wuxuu sheegaya uu ka garto weeyaan yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintii allah iyo rasuulkiisa rumeeyo laa taqrabuu yani ha u dhowaanina oo ha gudagelinina asalaata salaadii ha gudagelinina wa antum idinka oo sukaara kuwa wareersan ah yani sakraamiina xataa taclamuu intaad ka ogaataan ما تقولون واحد أرنيسان هذا الكأليبين واحد أخرنيسان لا أتكرتان صلاة هجلنين ولا جنوبا إذن كو جناب قبنا هجلنين يعني وحي كعب سنت وأنتم سكارى داسان كعب فينا ولا جنوبا إلا عابر سبيل داسان الوعد فيه ولا جنوبا إذن كو جناب قبنا صلاة هجلنين إلا عابر سبيل وتقوى قويني إنا تهين موين يعني ما رتين marna salaad ha u dhawaarinina wey yani salaadii marna ha u dhawaarinina ilaa junuban idinko ilaa caabiri sabiilin baa ujeeda idinka oo maaragtay wada jaraya mooye marka istinahaan waa istinaha ay dhahaan culummada istinaa mufarad ay yidhaahdaan yani laa taqrabuuha fi xaalin min alaxwaali ilaa fi xaali cubuuri sabiili wadda idinko goynaya mooye si kale ha u gelinina baa marka junubka waxaa loo jeedaa alladii asaabathu ljanaabatu qofka janaabada ay ku dhacdo ay asiibto janaabada asiibtay ama xaaskiisu u tegey saasuu janaaba janaabadii kula kulmay ama xulum waa riyooday yani maaragtay sidaas buu maaragtay ixtilaam ku sameeyey oo biyihii kaga yimaadeen isagoo hurdayo iyo wixii lamid ah weeyaan marka marba hadduu janaabo qabaa inuu qofku salaada u dhowaado lama rabo weeyaan inuus usoo dhowaan baa la rabaa ولذلك اللفظ كان جنب ليرهده وحال يرهده يستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد والجمع يعني قفك كلغي والديه كرا جنب ضد بدلنا والديه كرا رجع هي ضمر كنا مكرا صارنا وأسميه ومثلا وحبلاله رجل جنب من جناب قبوي وامرأة جنب حوين جناب قبته بعد أرنه وامرأة جنب بعد أرنه رجال جنب ونساء جنب yani intaba waa lagu ilaaqi karaa waa la ohan karaa weyaan marka janaabada asal ahaan yani aljunubu waxa loo jeeda waa albucdu we fogaansho wey lanna qofka markuu janaabo sameeyo cibaadadii waa ka fogaaday asalka luqad ahaan waa sidaas weeyaan haddaba walaa junuuban ilaa caabiri sabiilin culummadu macaani laba macnoy ku fasiraan laba macno ayay ku sheegaan walaa junuban ilaa caabiri sabiilin xataa taktasiluu in loo jeedo yani idinkoo janaabo qabtaan ha u dhowaanina masaajiddii ha u dhowaanina in la yidhaahdo masjidka adoo janaabo qabaayo ha gelin macnahaas waa lagu fasiraa oo markaas waxaa ka go-an meeshaasi mudaaf baa ka xadfan ayay leeyihiinoo yani maaragtay walaa tadkuluu mawaadica salaati saas weeyaan walaa taqrabuu mawaadica salaati salaada boosaskeeda oo masaajidii ah ha u dhowaanina waantum junubun idinkoo janaabo qabtaan saasaa loo jeedaa idinkoo janaabo qabtaan ha u dhowaaninina ilaa caabirii sabiilin yani idinkoo wada jaraya mooye wada jaraya maxaa loo jeedaa markii macnahaas lagu fasiro yani masaajidkii ha gelinina ilaa an tamuruu bihi maran walaa tajlis sida cabdullahi bn cabaas uu ku fasirayo tamuruu bihi mara walaa tajlis buu leeyahy masaajidkii waad mari kartaa haddii aad janaabo qabto oo iridaan intaa ka gasho iridaan kale waad ka bixi kartaa laakiin inaad fadhiisato adoo janaabo qaba ayaan lagu ogolayn masaajidkaasi weya sida ibn abi xaakim uu warinaayo macnahaas oo hadda aan sheegnay walaa taqrabu masaajida walaa taqrabuu mawaadica salaati wa antum junubunta in loo jeedo ilaa caabiri sabiilin in macnaha loo jeedo waxa weeye aimada ku fasirayso waxaa ka mid ah cabdullahi bni mascuud radia allahu canhu anas ibni malik radia allahu canhu ayaa ka mid a saxaabada yani dadkii taabiciintii waxaa ka mid a saciid ibni musayib waxaa ka mid a mujaahid iyo qataada macnahaasay ku tageen wey waxay leeyihiin wayaxrumu cala aljunubi allubtu fi lmasjidi wayajuuzu lahu lmuruur yani qofka waxaa xaaraam ka ah in uu masjidka ku nagaado laakiin waxa uu fadhiisto isagoo janaabo qabo laakiin inuu maro oo u gudbaayo waa u bannaan tahay bay leeyihiin waxaa la mida qofka janaabada qabo nin inaakuu doonaba ha noqdee waxaa la mida haweenta xaydka qabta waa la mid haweenta nifaaska qabta ee ilmaha hadda dhashayna waa la mid weeyaan ayagana sidaasoo kale wey looma ogola inay masaajida fi xaalati alxayd waalnifaasi waljanaaba janaabada markay jirto iyo xaydka iyo nifaaska inay masaajida dhex fadhiistaan looma ogolo weeyaan laakiin waxaa u bannaan inay maraan ilaa caabiri sabiili masaajidka waad mari kartaa culamada qaar ka mida xataa muruurka way diidaan weliba waxay u diidaan xaaidada iyo haweenta xaydka qabta iyo midda nifaaska qabto way u diidaan maxaa yeelay waxay leeyihiin waxaa laga ixtimaal waxaa dhici karta inuu wax un ka yimaadaan dhiiggeedii wax lamida oo masaajidkii ku hallaabo ayaa la arkaa bay leeyihiin marka laakiin sida muuqato in ay maaragtay muruurka in la mari karo oo qofkii masaajidkii uu soo mari karo culammada waxay u deliishadaan xadiidka imaamu muslim fii saxiixihi ku sugan can caaisha radi allahu canha caaisha ayaa nebigu wuxuu ku yidhi iyadoo xayd qabto ayuu yidhi naawilni lkhumra yani naawilni lkhumrata min almasjid masaajidka iiga soo qaad baasha khumrada layidhaha khumra waxaa loo jeeda waxun wejiga la saarto oo maaragtay wax uu wejiga la saaro oo kaleeto sida masalan ama katiifad yar ama maaragtay geed yaroo la sameeyey wax lamid a ayaa loo jeedaa geed shaygaas iga soo qaba buu yidhi masaajidka iga soo bixi markaasay nebiga ku tiri faqaalat yaa rasuul allahi innii xaaid haween xayd baan qabaa see masaajidka u dhexgelaya uga soo qaadaya markaasuu nebigu ku yidhi ina xaydataki laysat fii yadiki buu yidhi xaydkaada gacantaada kuma jire gacantaada kuma sugne galoo iisoo qaado gacanta kusoo qaad baarat iikan bahashaas buu ku yidhi marka taas ayay u deliishadaan marka walaa junuban ilaa caabiri sabiilin waxaa loo jeedaa idinkoo janaabo qabtaan masaajidii ha gelinina taasaa loo jeedaa weya macnahaas waa macnaha koobaad wey macnaha labaad in salaada sideeda laga dhigo oo aanan lagu fasirin yani wax la yidhaahdo aanan mudaafa xadfadii midna aanan la oranin oo markaa wuxuu noqonay walaa taqrabu laa taqrabu salaata salaad ha u dhowaaninina wa antum junubun idinkoo janaabo qabtaan ilaa caabiri sabiilin inaad idinkoo musaafira aad tihiin mooye inaad musaafiriin tihiin mooye oo adinkoo musaafira haddii janaabo aad maaragtay ay ay idin asiibto oo biyo aa weydaan markaas aad tayamumataan ood gegebaysataan ood carradii ku booraysataan baa idiin bannaan weeyaan saasaa loo jeedaa marka salaadii ha gelinina ilaa fii xaali cubuuri lmasjidi cubuuri sabiili waddada idinkoo goynaya mooye marka waxa weeye waa musaafiriin idinkoo ah ayaa loo jeedaa salaadii ha tukanina macnahaas yani waxa weeye cali bn abi aalib ayaa maaragtay macnahaas ku fasirayo macnahaas cali bn abi aalib ayaa ku fasirayo wuxuu leeyahay laa taqrab salaata laa taqrab salaata ila an takuna musaafiran tusiibuhu ljanaaba salaata ha u dhowaanin ilaa inaad musaafir ay janaabo ku dhacday asiibay ay tahay mooye falaa tajidu lmaa oo markaas aadan biyo helin markaa fayatayamamu wayusallii intuu qofka booraysto oo markaa tukada mooye marka adigoo musaafira haddii janaabo ay ku asiibto ilaa haddaad biyo haysatana waad qubaysan haddaanad haysaninna waxa weye waa tayamumanaysaa weyaan sidaasaad marka ku gelaysaa ayaa loo jeedaa bay leeyihi marka yani macnahaas waxa weeye cabdullahi bn cabaas fii ixda riwaayaati oo uu leeyahy riwaayooyin uu leeyahay qaar kamida waa lagu fasiraa wuu ku fasiraya macnahaasi saciid ibnu jubayr baa ku fasirayo daxaak ibnu musaaxim baa ku fasiro macaanidaas oo kale bay yani maaragtay ay ku fasirayaan yani labadaa macno ayay culummadu maaragtay ay ku fasiraan weeyaan labadaas macnay leeyihin laakiin ibn jariir abri raximah llahu imaam lmufasiriin waa taqaanaan abu jacfar wuxuu leeyahay isaga qowlka horeo dooranaya macnaha hore ayuu ayidaya wuxuu leeyahay yani waxa loo jeedaa waa masaajidka ha gelinina idinkoo janaabo qabtaan ilaa aad ka qubaysataan taasaa loo jeeda waxaana rajaxaya buu leeyahay oo aayadda yani macnahaas in loo jeedo tusinayahay wuxuu leeyahay allah wuu caddeeyey xukumka musaafirka uu leeyahay oo aayadda gadaasheeda uu ku keenay oo yidhi wain kuntum marda aw calaa safarin aw jaa axadu minkum min alghaa'id aw laamastum nisaa falam tajiduu maan fatayamamuu saciidan ayiba marka haddii macnaha horeeto walaa junuban ilaa caabiri sabiilin xataa taktasiluu qofka musaafirka lagu fasiro macnahaas haddii lagu fasiraayi wuxuu leeyahay soo celinta marka macnaha mar labaad la soo celiyey musaafirkii wax macnaa huweynay keenaysaahi ma jirta buu leeyahy laga fahmi karo waa taas weya macno weyno laga fahmi karaa ma jiraysa buu leeyahy marka macnahaas ayuu rajaxayaa macnahaas ayaana ibnu katiir raximah llahu isagana uu leeyahay waa macnaha maaragtay jumhuur mufasiriin ay qabaan wuxuu leeyahy hada aladi nasarahu ibnu jariir abri qowlkan uu u gargaaray huwa qwl jumhuuri wa huwa aahiru min alaayati culummada jumhuurtooda sida ay qabaan intooda badan macnahaasay ku tageen aayadda daahirkeedana sidaasuu tusinaya weyan macnahaas ayuu tusinaya weyan sidaasuu leeyahy marka xataa taktasilu ilaa aad ka qubaysataan ilaa aad ka qubaysataan masaajidii ha gelinina buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala arrintaasna waxay maaragtay yani ay daliil u tahay oo xoojinayo aimada sida maalan yani abu xaniifa oo kale iyo imaamu shaafici imaamu malik ibn anas ayagaba waxay qabaan in uu qofka janaabada qabaahi masjidka inuu ku nagaado ay maaragtay xaaraam ka tahay ilaa uu soo qubaysto ama u tayamumto hadduu biyo waayo ama uu tayamumto booraysto hadduu ama biyihii waayo ama biyaha isticmaalkooda uu ka cudurtoobo taas ayay u daliishanayaan weyaan wain kuntum haddii aad tihiin mardaa kuwa jiran haddii aad tihiin marad hadduu jiro maradka asal ahaan xagga luqada waxaa lagu yidhaahdaa yani mardaa marka waa jamc waay kuwa jiran haddii aad tihiin waa jamcu mariidin marad waxaa la yidhaahdaa waa cibaaratun can khuruuji اlbadani can xad اlictidaali واlictiyaadi ila اlcwijaaji washuduud qofka jirkiisa oo caadinimada ka baxdo ayaa la yidhaahdaa ama qandho kuleel ha qabato jiro ha qabato yani maarata ictidaalkii cadaalad sida u ahaa jirkiisa oo iska bedelo ayaa cudurka loo jeedaa weeyaan cudur weyn ha noqdo ama mid yar ha noqdo midkuu doonaba ha noqdo marka haddiiba cudur ou jiraa cudurkaas oo kaa mancinayo inuu qofkii qubaysto ama weysaysto ay ka mancinayso waxaa loo baneeyey oo shareecadeena noo banaysay inuu qofku tayamumto wain kuntum mardaa haddii aad tihiin kuwa jiran fatayamamuu saciidan ayiban taas weeyaan booraysta baa loo jeedaa haddaba cudurka qofka uu u booraysan karaahi waa maxay cudurka qofka uu maaragtay inuu booraysto ay u bannaan tahay waa maxay cudurkaasi culammada waxay leeyihiin sida ibnu katiir oo kaleeto wuxuu leeyahay waxa weeyaan alladii yukhaafu macahu min isticmaali ilmaa'i fawaatu cudwin aw shaynuhu aw tatwiilu lbur'i yacni waxaa la yidhaahdaa waa cudurka haddii biyahan uu isticmaalo qofkan janaaba qofkii uu la kulmay wuu qubaystay wuu jiran yahay wuu qubaystay yacni maaragtay haddii uu qubaysto oo biyaha uu isticmaalo ay xubin xubnihiisa ka mid ah uu tegayo baaba'ayo uu dhimanayo amase uu xumaanayo cudur adag uu ku dhacayo oo si aad u maaragtay u jiranayo amase cudurkii bogsoonshihiisa uu dib u dhacayo oo dhaqso uusan u bogsoonaynin haddii marba sidaa uu yahay markaasoo kale tayamumuu la imaanayaa bay leeyihi waa tayamumanaya weyaan culammada qaar ka mida waxay leeyihiin tayamumka mar kastaba waa bannaan yahay bimujarad almarad ilaahay kabiir iyo saqiir iyo midna uma kala qaadinay leeyihin wain kuntum mardaa buu ilaah yidhi cudurkaas hadduu yahay cudur ama fudud ama mid culus midkuu doonama ha noqde marba hadduu cudur jiraahi licumuumi alaaya aayaddaas caamnimadeeda la qaadani qofka waa u bannaan tahay inuu tayamumto way u bannaan tahay bay leeyihiin marka wain kuntum mardaa haddaad tihiin kuwa jiran oo cudurkaas yani ou maaragtay xanuun ou idin hayo aw calaa safarin ama safar baad dushiis ku sugan tihiin safarkana yani safarka waa macruuf waay farqina kale ma leh sida ibnu katiir uu sheegayo yani laa farqa fiihi bayna altawiili waalqasiir safar dheer ha noqdo mid gaabanse ha noqdee yani farqi kale ma laha weya safarka koo doona ha noqdo marba haddaa musaafir tahay tayamumka waa kuu bannaan yahay waad booraysan kartaa oodan biyo helin weeyaan marka waxay leeyihiin culummadu aayaddan waxaa ku sugan jawaazu tayamumi liman saduqa calayhi ismu lmusaafiri qofka marba haddii la yidhaha hebel waa safray wuu safray waaba musaafirba haddii la yidhaahdo waxa waay hadduusan biyo helin tayamumku waa u bannaan yahay inuu booraysto waa ay u bannaan tahay weeyaan aw calaa safarin ama safar dushii aad noqotaan aw amase jaaa uu yimaado axadun mid oo minkum idinka idinka midihi min alghaa'idi meeshii godnayd xaggeeda uu ka yimaado min alghaa'idi alghaa'id waxaa la yidhaahdaa xagga luqada almakaanu almunkafidu min alardi baa la yidhahdaa dhulka kiisa godan ayaa ghaa'idka loo yaqaanaa alghaa'id kaasaa la yidhahdaa ghaa'id dhulkaa godan waay markii hore sidaasay ahayd sababta haa'idna hadda waxaa lagu magacaabaa yani waxaa loo isticmaalaa saxaradoo kale iyo waxa lamidkaa iyo kaalida iyo kulliga loo isticmaala waxaasoo dhan baa loo isticmaala sababta waxay leeyihiin carabta ayaa waxay ahayd markay rabaan inay maaragtay qadaa'ul xaaja ay sameeyaan oo xaajadooda ay gutaan markay doonayaan maadaama musqulahan iyo waxa lamidkaa aynan jirin iyo suuliyada hadda la dhistay aynan jirin bannaankay aadi jireen waa socon jiray qofku waa fogaanaya ilaa meel godan uu ka tago oo dadka indhahooda uu kaga qarsoomo markuu meeshaas godan taga buu xaajadiisa gudan jiray markaasuu xaajadiisa la imaan jiray marka mawdicii oo maaragtay dhulka ahaa ayaa waxaa lagu magacaabay xaajadii lagu gudanayay oo insaanka wixii kasoo baxayay ah wixii insaanka kasoo baxay bani aadamka ka imaanay baa lagu magacaabay weeyaan marka yani waxay dhahaan yani xadaث اsra la yidhaahdaa aw jaa axadu minkum min alghaa'idi yani qofka uu ama saxaroobo ama kaadiyo un baa loo jeedaa saasoo loo jeeda waa taas weeyaan marka waxa soo gelaya marka yani aayaddan haa'idka marka la yidhaahdo axdaafta oo waysada jebiso oo dhan xadadka waxa la yidhahdo waysada jebiyo idil ayaa soo wada gelaya wax alla wixii waysada jebiyo waa soo wada gelayaan weeyaan yani hadda waxaa la isticmaalay maaragtay tii weyneed ayaa la isticmaalay oo maaragtay saxaradii ah baa la sheegay iyo makaadidii waxaa lamida dabeeshoo kale yani ka timaada neefta ka timaadoo kale iyo kulli waxaasoo dhan baa lamid ah weeyaan xadath lashara la yidhaahdaa janaabadana xadath lashar akbar baa loo yaqaanaa janaabadana xadath lakbar ayaa loo yaqaanaa aw jaa axadun minkum mid idinka idinka mida uu yimaado min alkaa'iti meeshii godnayd uu ka yimaado oo xaajadiisa uu kusoo godanayo ow amase laamastum aad taabataan annisaaa haweenkii aad taabataan laamastum nisaa aw laamastum nisaa haweenkii aad taabataan ama aad jimacdaan labadaba waa la yidhaahdaa marka qiraa'ada jumhuurta ay akriyaan naafic oo kaleeto ibnu kaiir abu camar caasim ibnu caamir kulli waxay akriyaan aw laamastum nisaa bay akriyaan laamastum nisaa ay akriyaan xamse iyo kisaa'i baa waxay akriyaan keliya aw lamastum nisaa bay akriyaan xamse iyo kisaa'i qiraa'aadka mutawaatirka ah ayaa akriya lamastum nisaa on alif ku taagin labadoodaas bisaa akriyaan labada qiraa'a markii la isku daro culummadu waxay leeyihiin lamsiga halkan waxaa loo jeedaa bimacna aljimaaca loo jeedaa aw laamastum nisaa bimacnaa jaamactum aljimac haweenkii aad u tagtaan culummada qaar ka midana waxay leeyihiin aw laamastum nisaada waxaa loo jeedaa mutlaqu lmubaashara taabasho noocay doonta ha noqoto haddii la istaabtaba nin iyo haweeney hadday istaabtaan taasaa loo jeedaa weeyaan calaa kulli xaalin aw laamastum nisaa culummadu waa khilaafkooda waa macruuf wey way isku khilaafaan maxaa loo jeedaa lamsigan akar lmufasiriin yani maaragtay waxay leeyihiin aw laamastum nisaa iyo a'immada intooda badan waxay leeyihiin waa lamsigaani waa kinaayatun can ljimaaci kinaayatun can aljimaac jimaaca loo jeedaa bay leeyihin ninka iyo xaaskiisa inay kulmaan ayaa la yidhaahdaa aw laamastum nisaa waxaana daliil u ah bay leeyihiin oo loo daliishanaya aayadaha qur'aanka lamsiga ka hadlayo lamsigaas qur'aanka ka hadla bimacna aljimaaca loo jeeda oo maala waxaa ka mid a aayadihii aan suurat albaqara kusoo marno o kaleeto wain طallaqtumuuhunna min qabli an tamasuuhunna waqad faradtum lahuna fariidatan fanisfu maa faradtum yani aayaddaas oo ma jeedo haweenkiina haddaad furtaan intaydnan jimaacin ka hor meherna aad u magacawdeen haweenta aanan la jimaacin meherkay leedahay waa maxay waa nisu maa faradtum soo maaha meherka nuskiisay leedahay meherka nuskiisay leedahay marka min qabli an tamasuuhunna waxaa loo jeedaa min qabli an tujaamicuuhunna intaadnan u tegin oysan jimaac iyo kulan uusan dhicin ka hor baa loo jeedaa weya waxaa la mid a aayadda fi suurati alaxzaab ku jirto oo allah uu leeyahay marka ciddada uu ka waramayo yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtum lmu'minaat uma طlqtmuuhuna min qabli an tamasuuhuna fama lakum calayhina min cidatin tactaduunaha soo ma jeedid haweenkii aad guursateen nikaxsateen markaa kabacdina aad inaad furtaan aad doonaysaan ood iska furtaan intaydnan jimaacin ka hor aad inaad furtaan doonaysaan wax cidaahoo maaragtay ay tirsanaysaan lama arko gabar baad meersatay gabadhaas intaadan kulmin baad kala tagteen isla markiiba horay ka guursanayso wax ciddaah ay tirsanayso lama arko leanna wax jimaacoo dhacay ma jiro weeyaan marka min qabli an tamasuuhunna min qabli an tujaamicuuhunna ayaa loo jeeda marka aw laamastum nisaaa haweenkii aad jimaacdaan baa loo jeeda macnahaas ku fasiraya macnahaas waxaa qabo yani oo ku fasirayo cali bn abi aalib cabdullahi bni cabaas ubay bni kacbin saxaabada raggaasi iyo kayruhum baa ku fasiraya maaragtay aimada waaweyna qataade iyo caamir shacbi iyo dad lamida ba ku fasirayaan waxay leeyihiin waa aljimac baa loo jeedaa aayaddan wey aw laamastum nisaa haweenkii aad jimacdaan ood u tagtaan sidaas cabdullahi bni cabaas markuu aayaddaas si fiican uu fasiray waxaad arkaysaa riwaaye ibnu jariir atabari oo warinaayo fi maaragtay fi tafsiirihi oo ku warinaayo can saciid ibni jubayri saciid ibni jubayr oo taabici buu ka warinaya saciid ibnu jubayr baa wuxuu yidhi waxaa isqabsaday nimanka dadka la yidhahda mawaalida la yidhaahdo yani acjaamta loo isticmaala almawaali marka la yidhahdo dadka aan carabta ahayn iyo carabtii baa iskhilaafeen oo saxaabada yani dadkii oo taabiciintii ama dadki meesha joogay wey taabiciintii waktigoodii wey cabdullahi bni cabbaasna waa uu nool yahay waxay isku khilaafeen aayadan ilahay markuu le u laamastum nisaa lamsigan maxaa loo jeedaa yani carabtii waxay yidhaahdeen waa aljimaacu waa ninkii xaaskiisao kulmaa loo jeeda almawaali dadkaan carabta ahaynoo af carabiga ku hadlayana waxay yidhaahdeen laysa biljimac jimac maaha taabashadii caadiga ahayd baa loo jeeda saciid ibnu jubayr markuu arrintii maqlay oo khilaafka uu ay dadka isku isku khilaafeen mas'aladan ayuu cabdullahi bni cabbaas soo aaday cabdullahi bni cabbaas buu u yimid markaasuu arrintu u sheego wuxuu yidhi labadaas qolaa iskhilaaftay carabtii iyo dadkii cajamta ahaa ee culummadaas ayaa iskhilaafeen maxay isku khilaafeen sidii buu u sheegay carabtuna waxay yidhahdeen waa jimaac kuwana jimaac ma ahan bay yidhahdeen markaasu wuxuu ku yidhi min ayi lfariiqayni kunta saciid bnu jubayr oo adig kolodee ka mid tooyir labada qolo iskhilaafay teebaad ra'yigooda qabtaa markaasuu yidhi min almawaali dadka mawaalidan ana maaragtay la aragti ahay buu yidhi laysa min aljimac aan qabaa buu yidhi markaasuu cabdullahi bn cabbaas wuxuu ku yidhi guliba fariiqu lmawaali dadkii mawaalida ahaa waa laga adkaaday waa lagaga xoog badan yahay mas'aladan carabti baa ka xoog badan buu yidhi maxaa yeelay wuxuu yidhi ina almassa wallamsa walmubaashirat walmubaasharatu walmubaasharata aljimaacu buu yidhi masi haddaa qur-aanka ku aragto lamsi haddaad aragto mubaashara iyo asagoo qur-aanka ka hadlay haddaa aragta aljimaacu baa loo jeeda walaakina allaha yakni maa shaaa bimaa shaa allah wuu qinaayoodaa wuxuu maaragtay uu sarbeebaa wuxuu doono ayuu wuxuu doono ku sarbeebaa marka ilaahay subxaana watacaala meeshuu jimac ka dhihi lahaa ama wadci ka oran lahaa ma oranine allamsu walmubaasharatu walmasu buu isticmaalay cabdillahi bin cabbaas sidaasuu leeyahay weeyaan yani sheekh axmed shaakir wuxuu leeyay ibn jariir atabari laba sanad oo saxiixa ayuu mas'aladan ku warinaya weeyaan ma sidaas darteed mas'alada markii ow laamastum nisaa la yidhaahdo haweenka haddii aad u tagtaan oo jimaac lagu basiraayey waxa weeyaan haddii qofka haween ajnabi ka ah ou taabto wayse qaad laga rabaahi ma jiro waysadiisana ma jirin maxaa yeelay ow laamastum nisaa ilaahay jimaac buu ku basiray culummadaana sidaasay qabaan weeyaan waxay leeyihiin masiga jimaac waay laakiin qof ajnabi ka ah haddii aad taabato gacantaada ku dhacdo waysadaadu ma burayso sidaadiba u tukanaysaa weeyaan saasay odhanayaan taa macnaheedu ma aha markay culammada sidaa leeyihiin naagaha ajnabiga kaa ah baa kuu bannaan taabashadoodu ma ah wax xaaraam wey haween ajnabi ka ah inaad taabato waa shay muxarama waay maxaa yeelay nabigeenna wuxuu ku tilmaamay yani laan yucana birasi axadikum bimikyatin min xadiidin yani calaa ra'si axadikum bimikyatin min xadiidin khayrun lahu min an yamasa imra'atan laa taxilu lahu in mid idinka idinka mid ah bahalkan mudaca la yidhaahdo ama maxaadka maxaadka loo yaqaano madaxa inta laga geliyo maskaxdiisa banaanka usoo baxdo ayaa waxay ka khayr badan tahay inuu haween ajnabi oo xaaraamkaa jirkeeda u taabto marka haween ajnabi xaaraam wey laakiin si sudfay kuugu dhacday maalan adoo jidka iska maray gacantaadi ku dhacday yani maaragtay si aadan u qasdin baa isku taabateen taasoo kaleeto laga weysaysan maayo bay aimadaas aan kasoo hadalnay ayay qabaan weeyaan macnahaas waa laamastum nisaa haddii aan macnaha jimaaca ku fasirno macnaha labaad waxay culammadu leeyihiin lamsigan waxaa loo jeedaa aljasu bilyadi gacanta oo la taabtaa loo jeeda aw laamastum nisaa haween haddii aad taabataan marba haddaa haween taabato khalaas waysadaadu waa burtay saasoo kale bay qabaan maarta waa laga weysaysanayaaay leeyihin marka ibnu jariir dabri markuu qowlkan soo qaado wuxuu leeyahay wa qaala aakharuuna dad kalebaa waxay leeyihiin markuu ra'yigii hore sheego cana allahu tacaala bidalika allah arrintaas wuxuu ula jeedaa kulla man lamasa biyadihi aw bikayriha min acdaa'i alinsaani qof alle qofkii insaan jirkiis haween kaleeto ajnabi ka ah gacantiisa ay taabato ayaa loo jeedaa buu leeyahy ama gacanta ha ku taabto ama jirkiisa meel kaloo ka mid a ha ku taabto marbaasi jirkoodu isgaaraan laba qof oo ajnabi ah khalaas weeyaan yacni waa weysaysanaya weysaa laga doonayaa sidaas ayay maaragtay odhanayaan markaasuu yidhi waxayna waajibiyeen inuu qofku ka weysaysto ayay waajibinayaan ra'yigaas waxaa qabo oo saxaabada ka mid ah in waysada markii qofka ajnabiga aad taabato aad ka weysaysanayso cabdullahi bn mascuud baa maaragtay ku tegey oo ra'yigaasi qabo weeyaan wuxuu leeyahay lamsigan waa dun maa duuna aljimaaci baa loo jeeda jimaac waxaan ahayn ayaa lagu fasirayaabuu odhanaya wakadalika waxaa la mida cabdullahi bni cumar waxaa la mida dadkii a'imadii kale waxaa ka mid ah cabiidat asalmani iyo abu cuhmaan annahdi iyo caamir shacbi dadkaasoo kale ayaa la wada mid ah weyaan ra'yigaasay la qabaan weyaan walidalika cabdullahi bni cumar radi allahu canhu waxaa la yidhaahdaa kaana yatawadau min qublati lmar'ati haweentiisa hadduu dhunkado waa ka weysaysan jiray cabdullahi bni cumar yani weysuna arki jiray inay waajib tahay oo laga weysaysto ayuu arki jiray weeyaan cabdullahi bn mascuudna sidoo kaleeto ibnu jariir atabari sanadkiisa wuxuu ku warinayaa inuu oran jiray qofka yatawadau min almubaasharati wa min allamsi biyadihi taabashada haweenta ajnabiga uu taabto yani maaragtay waa ka weysaysanaya haweenka uu taabto wuu ka weysaysanaya wa min alqublati xaaskiisoo dhunkadana wuu ka weysaysani ayuu oranaya weeyaan maxaa yeelay aayaddaa markuu fasiro ow lamastum nisaaa wuxuu dhihi jiray huwa alkhamsu huwa alkhamsu buu dhihi jiray waa taabashada haweenta la taabto weeyaan arrintaas dad badan oo taabiciinta ka midana way la qabaan ra'yigaas cabdullahi mascuud iyo maarata cabdullahi bni cumar ay ku tageen ayay la qabaan weeyaan waxayna daliishanayaan aayadan allah subxaanau wa tacaala uu leeyahay walow nazalnaa calayka kitaaban fii qirtaasin falamasuuhu biaydiihim aayaddaas fiiri walow nazalnaa calayka kitaaban fii qirtaasin lamsiga in taabasho loo jeedo waxaa tusinaya buu leeyahay ay leeyihiin nabigeenna lagu yidhi walow nazalnaa calayka kitaaban fii qirtaasin kitaab warqado ka kooban haddaan kugu soo dejin lahayn oo falamasuuhu biaydiihim gacmahooda ay ku taaban lahaayeen marka aljasu bilyadi baa loo jeedaa bay leeyihin gacantoo lagu taabta bay leeyihin waxay kaleeto u daliishanayaan xadiidka yani maarata imaam axmed iyo kayruhu uu warinaya xadiidka abi hurayra oo maaragtay nabigeena calayhi salaatu wasalaam markuu zinada ka sheekaynayo wuxuu leeyahay walyad walyadu zinaaha lamsu buu leeyahay gacanta zinadeeda waa wax xaaraamkaa inay taabato sidaasoo kale buu ohanaya calaa kulli xaalin labada madhab waa laba madhab oo jirto in ow laamastum nisaaa lagu fasiro jimaac in lagu fasiraa oo markaasi taabashada haweentii aad istaabataan weyse aysan kaa jebinaynin ama in lagu fasiro taabashadii lafteeda lagu fasiro oo haddaad istaabataan ama xaaskaada ha noqdo ama khayrkeed ha noqde gacantaada haddaad isku taabataan ay weysada kaa jebayso labadaasba way qabaan laakiin ibnu jariir atabari oo taqaanaan imaam almufasiriin labada qol uu kala rajaxaya markuu keeno tarjiix buu samayn wuxuu leeyahay wa awla alaqwaali fi dalika bisawaabi qawlu man qaala cana allahu biqawlihi aw lamastum nisaa aljimaaca duna gayrihi min macaani lamsi لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ yani ibnu jariir atabari wuxuu leeyahay labadaas ra'yi markuu soo qoro tafsiirkiisa kusoo qoro wuxuu leeyahay agtayda aniga markaan fiiriyo midka sawaabka ugu owleysan ugu habboonaan badan qowlka ugu ugu habboon xagga sawaabka ugu ugu habboonaanta badan waa qofka ku fasira aayadda aljimac ku fasiray weeyaan awlaa muslimnisaa dadka ku fasira weeyaan maxaa oo aan wax kale loo jeedin maxaa yeele wuxuu le nebigu waxaa ka ansaxay calayhi salaatu wasalaam inuu haweenkiisa qaar kamida dhunkaday uu salaadana tukaday isagoona weysaysan waxa marka ayidayo axaadiis aada u tiro badan ayaa ayidayso waxaa ka mid a axaadiista inaysan weysadaada aysan kaa jebinaynin xaaskaagu hadduu ku taabto ay ka mid tahay xadiiska imaamu muslim fii saxiixi uu ku warinaayo imaamu tirmidi oo warinaayo xadiidu caaisha radi allahu canha caaisha waxay leedahay faqadtu rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam laylatan min alfiraash nebigaan habeen waxaan ka waayey firaashkii gogoshii aan isla jiifnay ayaan habeen ka waayey bay tiri markaasay tiri faltamastuhu waan raadiyey ila gurigu waa mugdi wey gurigu waa mugdi markaa nebigii afjiifa aan waayey baa nebigii doondoonay bay tiri markaase waxay tihi fawaqacat yadii calaa batni qadamayhi wa huwa fi lmasjid wa humaa mansuubataani gacantayda ayaa waxay ku dhacday nabiga calayhi salaatu wasalaam labadiisa gumadood cagtiisa labadiisa cagood asagoo sujuudsan ayagoo sidaa u taagan illa qof markuu sujuudsan waa mansuubataan wey way taagan yihiin cagihiisii ayagoo sidaa u taagan ayay gacantayda ku dhacday ayuu leedahay ayay leedahay wa huwa yaquulu nabiguna uu oranayo allahuma inii acuudu biridaaka min sakhadik wa bimucaafaatika min cuquubatik wa acuudu bika minka laa uxsi sana'an calayka anta kama atnayta calaa nafsik ducadaas oo nabigu ku ducaysanayay marka nabigu waa taabatay salaad buuna ku jiray kamana bixin nabiga calayhi salaatu wasalaam salaadiisi wuu watay ducadiisi iyo wixiisoo watay maxaa ii taabatay ma usan oranin salaadana ma usan ka bixin rasuulka calayhi salaatu wasalaam sidoo kalete xadiid imaam anasaa'i oo warinaya can caaisha radi allahu canha waxay leedahay in kaana rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam layusalli yani xadiidkaas nasaa-i iyo keyrkiibu waa warinaya nebigu wuxuu ahaa ma tukado wuu tukan jiray bay tiri salaatuleyl iyo cibaadadu samaysan jiray wa inii lamuctaridathu bayna yadayhi ictiraad aljanaasa anigana aan jiifo qiblada aan ka jiifa sida meydkao kale loo dhigo oo kale ayaan saa u jiifaa isagana waa igu igu aftukan jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam xagga yani maarata qiblada xaggeeda aan ka xigo markaasu waxay waxay tidhi faidaa araada an yuutira masanii birijlihi riwaayaadka qaar oo saxiixada ah oo bukhaari iyo muslim iyo keyrkiisa khamasanii baa ku jirto way qanjaruufan jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam yani maaragtay lugtiisa ugu taaban jiray hadda riwaayadan ohanaysa masani birijli lugtiisa ayay ugu taaban jiray markaasaan lugaha kasoo laabi jiray si oo nabiga u sujuudo salawaatu llahi wasalaamu calayh riwaayaad kaleeto aada u tiro badanaa jiro riwaayo waxaa jirto inkastoo ay culammadu maaragtay wax ka sheeg sheegaan habeenayna nabiga weyday calayhi salaatu wasalaam caaisha iyadoo guriga joogto markaas waxay tiri alla ilahay ama xaasaskii kale iyo maaragtay ou aada nebiga ila kalkeediiba habeenkii ahaa markaasay aragtay isagoo salaadii ku jiro oo tukanayo isagoo salaad ku jiro oo tukanayda aragtay markaasay kama sabrine isagoo ku jiray fiirisa madaxiisa ay baartaysa ama inuu janaabo ka qubaystay in kale timihiisa gacanta gelisay ay baaraysa inuu qoyaya madaxii kale fiirinaysa nabiga salaadii kagama bixin calayhi salaatu wasalaam marka sidaas iyo axaadiistaas ayuu tilmaamaysaa yani a'imaduna mas'aladan waa isku khilaafaan lakin ibnu jariir tabari arrintaasu ayiday weeyaan aw laamastumu nisaa in jimaaca lagu fasiro a'imada marka fuqahada waxa weeye iyagu sidoo kaleba iskugu khilaafaan abu xaniifa iyo saaxibkiisa abu yuusuf iyo sufyaan athawri iyo alimaam alawsaaci a'imadaas waxay leeyihiin laa wuduu'a calaa man masa imra'atan qofkii haween taabtaa wax weysaahoo laga raba ma lah sawaaun kaana almasu bishahwatin oo bigayri shahwa ama shahwaha ku taabto ama yuusan ku taabanin qofuu ijtihaynaya ha noqoto ama yuusan noqonin wayse lagama raba bay ohanaya laakiin imaamu maalik wuu kala saaraya imaam maalik isaga wuxuu leeyahy in masaha bishahwatin taladudan hadduu shahwo ku taabto oo taladud oo macaansi dartiis oo u samaynayo facalayhi lwuduu buu leeyahy waa inuu ka weysaystaa weysaa laga rabaa sidoo kale haweenta hadday ninkeeda shahwo ku taabatana ayadana weysaa laga rabaa marka haddaysan shahwo ku taabanin weyse lagama raba buu ohanaya ama imaamu shaafici raximah llahu isaguna sidoo kale wuxuu leeyahay idaa masa jasadaha facalayhi lwuduu marba haddii haweenta gacanteeda uu taabto oo gacanteeda jasadkeeda jirkeeda meel kamida uu taabto fa calayhi lwudu ninkii waysaa laga rabaa qofkii ayadana waysaa laga rabaa sawaaun akaana almasu bishahwatin aw bigayri shahwa yani waa cagsigii aimada kaleeto qabaan shahwa ha ku taabto ama yuusan ku taabanini waysaa laga doonayaa buu leeyahy marka qowlka raajixa waa qowlka ibnu jariir itabari ou rajaxay weeyaan aw laamastum nisa wain kuntum mardaa haddii aad tihiin kuwa jiran ow calaa safarin ama safar dushii aad ku sugan tihiin ow amase jaaa ow yimaado axadun mid oo minkum idinkii idinka mid a min alghaa'idi meeshii godnayd xaggeeda uu ka yimaado oo xaajadiisa uu soo guto aw laamastum nisaaa ama haweenkii aad jimaacdaan oo falam tajiduu aydnan helin maaan biyo aydnan helin biyo haddeednan helin fatayamamuu yani booraysta saciidan caro ku booraysta oo tayiban wanaagsan arrintaa ku booraysta haddaba tayamumka tayamum xagga luqada waxaa lagu yidhahdaa atayamamu alqasdu baa la yidhahdaa waxaad odhanaysaa tayamamtu shaya bimacnaa qasadtuhu wey shaygii baan u qastay waxaa leedahay fulanan tayamamtuhu bisahmi warumxi yani waxaan ula qastay ay qasadtuhu qasadtuhu duuna man siwaa warankaygii iyo leebkaygii gamuunkaygii fallaartaydii yaan hebel ula qasday cid kale ulama qasdin asaga unbaan ula jeeday marka tayamumka macna qasdi baa loo jeedaa weya marka lafdigaas marka asalka qasad u ahaa isticmaalkii marka kelimadaas wuxuu ku batay waxaa loo isticmaalay yani tayamumkan oo ah masxu lwajhi walyadayn wejiga iyo labada gacmood oo la masaxo caro lagu masaxo ayaa loo jeedaa weya marka allah wuxuu yidhi fatayamamuu saciidan ayiban fatayamamuu booraysta wey saciidan caro ku booraysta carada oo ayiban wanaagsan saciidkaas culammadu way isku khilaafaan maa macna saciid maxaa saciidka loo jeedaa waxay culamada qaar leeyihiin waxa weeye wajhu asaciidu wajhu lardi sawaaءn kana calayhi turaabun aw lam yakun yacni wax alla wixii dhulka korkiisa ah ayaa ciid la yidhaahdaa ama cara ha yeesho oo ciid ha yeesho ama yuusan ciid ye- ciid noqonin wuxuu doonaba ha noqdo wax alla wixii ardada kor saaran waxaa ku fasirayo khaliil ibn axmed alfarahidi sheikh sibaweyhi iyo maaragtay ibn alacraabi oo lugawiga ah iyo zajaaj raggaas aimadaas waaweyn ayaa ku fasirayo walidalika zajaaj wuxuu leeyahay laa aclamu fiihi khilaafa bayna ahli luga dadka ahlu luqada ah yani agtooda wax khilaafa maba arkaba aan macnahaas ahayn maxaa yeele ilaahay baa wuxuu leeyahi uu yidhi wainaa lajaaciluuna maa calayha saciidan juruza ayadaasuu deliishanaya ardada korkeeda wax alla wixii saaran baan waxaan ka yeelaynaa saciidan baan ka yeelaynaa yani saciid baan ka yeelanaa marka wax alla wixii ardada korkeeda saaran saciid baa la yidhaahdaa saasaa loo jeedaa buu oranaya culamada qaar kale waxay leeyihiin saciidka yani waxaa loo jeedaa sida imaam shaafici raximah llahu iyo imaam axmed ibn xambal waxaa loo jeedaa aturaabu faqad saasay leeyihin carada oo keliya ha loo jeedaa bay leeyihin ciidda keliya ha loo jeedaa waa inay ciidan ay boor leedahay taasaa la yidhaahdaa saciidka ayibka kaa weeyaan ayaguna waxay deliishanayaan aayadan ah allah uu leeyahay fatusbixa saciidan zalaqa aayaddaas rabbi uu leeyahay ay turaaban amlasa ayiban bay ku fasirayaan yani inay ardadiiba markii la gilgilo waxay noqonaysaa yani maaragtay saciidan zalqa dhul sisib ahoo caro maaragtay ciid ah ayay noqonaysaa weyaan oo siman sidaasoo kale bay ku fasirayaan weyaan marka aimada marka oo khaliil ibn axmed iyo luqawiyiintan ragga la qaba imaam malik iyo abu xaniifa kamid ah waxay leeyihiin yani wax alla wixii dhulka korkiisa ah ayaa waxaa la yidhaahdaa yani maaragtay ama caro ha noqdo ama boor ha noqdo ama geed ha noqdo ama dhagax ha noqdo yani maaragtay ama doog soo baxay ha noqde saciidkaa loo jeeda waa ku tayamuman kartaa bay leeyihin waa kaa gudaya haddaa ku tayamumanto derbiga haddaa maaragtay geedka haddaa masaxato dhagaxa haddaa masaxato waa tayamumka waa kaa gudaya laakiin aimadan oo imaam maarata imaam shaafici imaam axmed ibn xambal ayagu waxay leeyihiin maya kaama gudayso waa inay caro caro inay tahay weeyaan darbigan ku taymumtay ma soconayso waa inay ciid tahay saasoo kale bay odhanaya leanna ayibka laftiisa ayay imaam malik iyo abu xaniifa iyo kayruhum waxay ku fasiraan saciidan ayibana ilaahay leeyahay ayibka waxaa loo jeedaa bay leeyihiin ay laysa binajasin nijaas ma ah waa mid ayib inuu daahir ou yaha loo jeedaa bay leeyihiin baynamaa aimada kaleeto imaam shaafic oo kaleeto ayibka wuxuu leeyahay waa ardada dooga soo saari kartaa loo jeedaa buu leeyahy ayib markuu ilahay leeyahay ayiban waa midda nabaadka iyo dooga uu kasoo bixi karo wey leanna dhulka aan dooga lahayn oo dhagaxa ah ayib lama yidhaahdo u leeyahay maxaa yeele waxaa daliil u ah aayadda ilaahay leeyahay waalbaladu ayibu yakruju nabatuhu biidni rabbi wladii khabta laa yakruju ilaa nakidan soo maaha yani saasoo kale buu oran laa yukhriju ilaa nakidan wlbaladu ayibu yakruju nabatuhu ayibka marka waa turaabta loo jeedaa bay leeyihi culamada qaar markii ayibkaas turaabta uu ku fasiro way ka jawaabaan waxay leeyihin yani markaad leedahay carada wax soo saartaa ayibka loo jeedaa waxay leeyihiin dhulba dhulkau ka nijaaso badan yahay kana wasak badan yahay wax soo saarkiisu ka qiimo badan yahay leeyihi walidalika waad ogtihiin hataa hadda maaragtay digada ariga iyo xoola saxarada bani aadamka iyo waa loo isticmaala beeraha wax soo saarkoodana aada ugu badan yihi marka saa darteed lama dhihi kara bay leeyihiin yani haddaa u isticmaasho taasa tiraa ayib wax wax soo saara wey oo maahan laysa binajisin looma jeedo nijaastii lafteeda wax kasoo saaraya doog fiicanna kasoo baxaya ayay oranayaan weyaan calaa kulli xaalin culammada labadaas mas'alaba way isku khilaafaan oo waxay leeyihiin yani qolana waxay leeyihin wax alla wixii ardada korkeeda ah waa ku masaxan kartaa waa ku booraysan kartaa carana waa ku booraysan kartaa aimadaas kalena waa ay qabaan weyaan daliilkuna wuxuu u xoog badan yahay qoladan maaragtay odhanayso yani maaragtay waa inay turaab noqotaa ayaa daliilkooduna xoog badan yahay maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkiisii baa tusinayo saxiixaynka ku sugnaaye cimraan ibni xusein radia allahu canhu uu nabiga ka wariyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay nabiga wuxuu arkay nin salaada maaragtay aana muslimiinta markay tukanayaan aan la tukanayninoo meel fog keligii taagan oo muncasilka ah dadkii ka go-an ayuu arkay markaasu wuxuu ku yidhi ya fulanu ma manacaka an tusalliya maca alqowm dadka inaad la tukata hebelow maxaa kuu diiday alasta birajulin muslim miyaadan qof muslima ahayn markaasuu yidhi balaa ya rasuul allah ولكن أصابتني جنابة ولا ماء جنابة يا سيبتي بيانا ما هيستبوي بيانا ما أنا هيستبوي مركا مركا سنبي كيري عليك بالصعيد فإنه يكفيك عيدا كغفلا تاسا كغفلا بوي عررا استعمال تاسا كغفلا بوي مركا تاس ويتخيني وحكرت السنة حديث إمام مسلم في صحيح وكور حديث حذيفة بن اليمان يعني مارت وجعلت لنا الأرض كلها طهورا وجعلت لنا الأرض وجعلت لنا الأرض كلها طهورا وجعل تربتها لنا طهورا إلى لم نجد الماء تربتها ليلة عرضي ذبا طاهر بانا لك قبقي هدانا بيهل عمرة كانت تضحي كل ما على وجه الأرض حيث دليشانية العموم كي دليشانية يعني إنا تكلفة ضدك وحديحي كرت ضدك إنيسا عروا ذهلين oo dhul caro leh oo boor la-aan la helin baa la arki karo ilaahayna dadka waxaysan awoodi karaynin kuma mashquuliyo yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra aayadaas iyo yuriidu llahu an yukhafifa cankum wakhuliqa linsaanu daciifa aayadaasay daliishanayaan weeyaan marka yani siduu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sunankana ay warinayaan axaadiista waxa weeye caradaasay tusinaysaa weeye الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر حجج وإن لم يجد الماء عشر حجج وحولي النبي عليه الصلاة والسلام بارك وناكسن وعرض وناكسن وقفك مسلم كوحو اسكو طاهرية طبعا سنة بحثوس بيهلين وقف قبيسنا يوانا بوريسنا يويا مركا الله وحولي فتيمموا بوريستا سعيدا عرأوا طيبا وناكسن كو بوريستا فامسحوا مركا سيدي الله بوريسنا يواك فامسحوا مسحة أو مريا بوجودكم عرضي وجيدين مريا وأيديكم قعمهيننا مريا ساسو ربي لي سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ابن كثير وكلمكم أيضا انت فصيلة يحوليه التيمم بدل من الوضوء في التطهر به تيمم كسيدي سبع وحو بدل كيه يعني طهارة هذا الشذي ويسد اللي هو يسيستو حق طهارة اللي هو يسيستو ويسدي بيه اللي هو يسيستو الله أيوك بدل يا أيوه مركز يقول لا أنه بدل لا أنه بدل منه في جميع الأعضاء دويسدا حبنا هذا بقى لقوا يسيسن جري تابدل كجماعة لا تيمم كان بوريس ويسدي ببدل كيها لي لكن جيرك أو إذل إن لقب ما رتسيد لقوا ويسيسن جري لقوا بوريسدا ما هم بولي لأنه ويسدا مدح الله مسحا دعمها الله مسحا لقيه بال يعني الله دقابة نجينا gacmihii gacmihii baa la dhaqaa lugihii baa la dhaqaa dhagihii baa la dhaqaa taama marinayso tayamumka wuxuu kaga bedelan yahay sida uu maaragtay nusuustu tilmaamayso bal yaktafi masxa alwajhi walyadayni faqad bilijmaaci buu leeyahy yani tayamumka waysada bedelkiisii wey laakiin waxa weeye gacmaha iyo wejiga keliya wey waxa lagu gaabsanayo haddaba gacmaha marka la yidhaahdo wejigii waa la gartay waa intan waad masaxday laba shayba culammada way isku khilaafaan waxay leeyihiin yani maxay yani tayamumka marka la tayamumanayo ma laba darba oo dhulka laba jeer miyaa lasoo qaadi caradii wejigana mar baa loo soo qaadi gacmahana maraa loo soo qaadi miya taa way isku khilaafaan gacmo marka la yidhaahdo gacmuhu ma ilaa mirfaqa iyo xusulka miya mise waa kafka oo intaas calaacasha intaa ku siman wey ayadana way isku khilaafaan culammadu weeyaan horta xadiid mas'aladaasi yani markii khilaafkaas culummadu ay ay soo guuriyaan waxay leeyihin horta lafdiga yadda la yidhaahdo yad marka la yidhaahdaa waxaa lagu itlaaqi karaa kafka waa lagu magacaaba yad gacanta waa la yidhahdaa intaa yarta oo calaacasha waa la yidhaahdaa oo waxaa tusinaya qur'aanka ilaahay uu leeyahy wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahuma soo maaha faqtacuu aydiyahuma saariqa xaggee laga gooyaa ma gacanta halkaana laga jara xusulka miyaa laga jara mise garabka maya waxaa laga jara halkaas halkaasaa laga goynaya bis calaacasha korkeedaasaa laga jaraya meesha waxaa u jira calaacasha hoosteeda ayaa laga goynaya aayaddaas waxay kutusinaysaa yad in lagu magacaabi karo intaan in yad la dhihi karo waxaa lagu magacaabaa yadda mirfaqeynka labada mirfaq xusulkana yad waa lagu magacaabaa waxaa sida aayadda maaragtay tusinaysa aayat alwuduu يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق بو إله إليه إلى المرافق مرفقين كانوا حال إذا وحصل الله انت أسنا يدوى لغو مقعام بل حتى اللغة وحال لغو مقعام منكبك كرفك حتى إلى الكاس يدبى الإرادة إلى كرفك لغو جاره مركع علماء وحيليهين أرانيسو يد وحال يعني مسح وحال مسحيا إيه وحال مسحيا إلى حصلك أي الله مسحيا أورنا يعني وحيليهن آيتان أو سرقة تلماميسو ولا إطلاقي هو مطلق وهي مقيد ما لما حرم ولا سيداي وحال يريد فاقطعوا أيديكم ما لكن آية كليته أو آية الوضونا ولا قيديه waxaa la yidhi yani faqsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ila almaraafiqi baa lagu qeyday bay leeyihi marka wixii la itlaaqay oo la maaragtay la sii daayey yaan waxaan ku xambaaraynaa shaygii la qeyday oo aayatulwuduu lagu qeyday sidaa darteed waxa weeye gacanta waxaa la masaxayaa ilaa xusulkaa la masaxayaa bay leeyihin waa madhabka imaamu shaafic oo jadiidka ah qowlkiisa jadiidka uu qabo ayaana ka mid ah wey maaragtay arrintaas uu ku tegay weyaan saas uu qabaa wey sidoo kaleeto أئمة كلا وحي ليهين مايا وحوية وحل مسحي وإنت كلية وإنت كلية لبضع كف على على هي المسحي سا ما هن إلى حسن كلا مسحي مايا تيممك محيي الوحي ليهين آية أو ماركتي تلمام يسو فاقطعوا أيديكما ليري تيمم إي وحي كليهين ويسي كليه وضوء كليهين مركا وحي ليهين يعني الله وحوليري يعني فاقطعوا أيديهم ماذا نصوص تات المنطي بيلي نصوص تكلات المنطي دعنت حجيبا توق لقى قوية فاقطعوا أيديهم ماذا لي توق هل كان لقى مجره هل كان حصل وحنو جيدا على عشر وستيدا أيا لقى قوينية مركا إن كان أيد لو جيدا تيمم كان أيدا لقو حبار يا بيليهين أي تسرق أي قادنا يا تاسي ليهين محايا لي وحاتصنا يا بيليهين فعل كالنبي عليه الصلاة والسلام iyo amarkii rasuulka uu baxshay calayhi salaatu wasalaam waxaa la mid ah waxay leeyihin daliishanayaan xadiidka bukhaari iyo muslimba ku jiro xadiidka uu warinaayo camaar ibna yaasir yani maaragtay oo cumar ibn khataab uu ka warinaayo waxaan ujeeda cumar ibn khataab iyo isaga ayaa camaar baa nabiga ka warinaya calayhi salaatu wasalaam nin baa inta u yimid buu cumar ibn khataab buu ku yidhi yani janaabaan qabaa biyana ma hayste maxaa sameeya markaasuu cumar ka istaagay camaar baa markaa hadlay wuxuu yidhi miyaanad xusuusnayn buu yidhi aniga adiga inaan safar aadnay labadeenna inaan safar u baxnay oo markaa yani labadeenniba janaabo ay nagu dhacday amaa ana wuxuu leeyahay fatamakkactu fasallaytu yani sida maaragta dameerka u galgasho ayaan ana u galgasho tayamumkii baan maqlay waan galgashay sidii baan sameeyey markaasaa fadakartu dalika linabiy sal allau alay wasalam nebigaan u sheegay markaasuu nebigu wuxuu yidhi inamaa kaana yakfiika haakada waxaa kugu filnaan lahayd هكذا سلا إنا يشاك قفل لي مركزه عمار فسريري وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه يعني سلا سو عمار يري نبي يقولك قعنت كبفتي عرضي مركزه أفوفي مركو عيد يسك أفوفي أي وجه يسمري لبدا على علاضنا وسدا أمري ما ماشي إلى حصل كما أنا المرينين كاسو ليه uma mas'aladan kaleeto oo darbataynka way isku khilaafaan laba jeer in lasoo qaaday shawaaficda waxay qabaan sida hadda imaam shaafici qadiimka qowlkiisa jadiidka aan kasoo sheegnay in maaragtay wejiga hal mar loo soo qaadayo mar labaadna inta lasoo qaado gacmaha la marinayo ilaa xusulka la marinayo riwaayaadkaasi ibnu katiir wuxuu leeyahay markuu soo wariyo yani xadiidka uu maaragtay daar qudni warinayo xadiid ibni cumar ayuu soo daliishanayaa imaam shaafici raximahullah wuxuu leeyahay atayamumu darbataani darbatun lilwajhi wa darbatun lilyadayni ila almarfiqayn ila almarfiqayn laba jeer baa lasoo qaadi marna wejiga mar labaadna gacmaha loo soo qaadi ilaa xusulka la mariyo ibnu kathiir wuxuu leeyahay walakinahu laa yasixu xadiidkaas ma ansixin oo xadiis daciifa weeyaan ma sugna buu leeyahay marka waxa sugan waa darbada halka mar oo lasoo qaado wey waxaana tusinaya xadiidkii camaar ibni yaasir hadda aan soo aragnay bukhaari iyo muslim ay ku jiraan waa xadiis saxiixa weeye hal mar ayuu nebiga soo qaaday halkaas maraa wejigana la marini labada calaacaloodna la marinaya taasaana xoog badan walidalika jamaal diin alqasimi fi tafsiirkiisa maxaasin ta'wiilka wuxuu leeyahay walxaqu fi sifati tayamumi cala ma sabata fi saxiixayni min xadiidi camaarin min aliqtisaari cala darbatin waaxidatin lilwajhi walkafayn saasuu oranaya yani wuxuu leeyahay sida xaqa tayamumka kayfiyadiisii habka loo booraysanaya yahay waxa weye sida bukhaari iyo muslim ku sugnaatay xadiidka camaar oo ah in lagu gaabsado hal mar dhulka lagu soo dhufto gacanta lagu dhufto hal maaragtay wejigana la mariyo labada gacmoodna halkaa mar la mariyo oo gacmuhuna ay kafaynka yihiin calaacalaha korkooda iyo maaragtay la kor mariyo weeyaan sidoo kaleeto ibn cabdilbar yani abu cumar ibn cabdilbari wuxuu leeyahay axaadiista darbataynka tilmaamaysa oo dhan wuxuu leeyahy waa mualib buu ohanaya wuxuu leeyahay akar alaahaari almarfuucati can camaar darbatan waaxida camaar ibn yaasir yani axaadiista ka soo aroortay oo dhan oo marfuucada ee nebiga loo kor yeelo waa hal mar oo lasoo qaado wey wamaa ruwiya canhu wixii la wariyo min darbatayni inuu camaar riwaayadiisa ku jirto laba jeer inuu soo qaado fa kullaha muariba buu ohanaya waa xadiis muariba oo aanan sugnayn marka sida saxiixa waxaa weye hal mar in lasoo qaado halkaas marna wejigana la mariyo calaacalahana la mariyo wey ee mirfaqaynka xusullada ah ma aha weya famsaxuu masaxa biwujuuhikum wejiyadiina iyo waaydiyikum gacmihiinana masaxa oo loo jeedo calaacalihii iyo intaa kore loo jeedo weya ina allaha alle kaana cafuwa alle addoommadiisa cafin badan wey haddii gaf uu ka dhaco ilahay waa u cafiya subxaana wa tacaala afuuran dhaafid badan wey cafigiisa waxaa ka mida haddaa biyo weyday iyo qufraankiisa inuu maaragtay kuu fududeeyo ku yidhi caradaasa kuu daahiriye wayse ka dhigo janaabadeeda kaga maaragtay kaga tayamumo waa kaa gudaysaa weeyaan wallah subxana wa tacaala aclam